ninka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada loo magacaabay ee degmada gamboole magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed cali ninka meesha looga maaragtay faysal cabdulaahi cumar meesha looga qalday waa qaladahay waayo arrintaasu ma aha mid saxa marka cunugaasu yaroo ardiga ah waa iska sheegtay arrintaas maadaama magaciisii oo maaragtay oo kala wayso meesha uu ku arkay waxaan rabaa inaan saxaafadda guud ahaan u xaqiijiyo in arrintaas waxba aysan ka jirin sidaad la socotaan degmada gamboole muddo dheer ayay degme ahayd arrintan aada noo sheegto xildhibaane qalad ka dhacay ah maamulka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaabidan ay ka timi ma kala hadasheen maxaase hadda in qaladkii dhacay laga saxo uun aad saxaafadda u sheegtaan soo ma ahayn in wasaaradda ay sixitaanka noocaana ay la timaado aad iyo aad annaga maadaama warka mardhow uu soo baxay ayaanu soo hormarnay laakiin wasaaradda mar walba waxay diyaar u tahay inay saxdo